markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii ilayska v o a waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oo bishiiba laba jeer maalinta isniinta aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda waxaa laga yaabaa in badankeen aanan waxba kala socon ama maqal xanuuno la isku yidhaahdo arboviruses laakiin sanad walba halis ku haya ku dhowaad afar bilyan oo qof oo dunida ku nool sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka ee qaramada midoobay xanuunadan ayaa leh infection ama caabuq ku faafa qaninyada kaneecada kuwoodan uga caansan fayrusyadan ayaa kala ah kuwa ay faafiso kaneecada sida dengo fever yellow fever jikungunya iyo fayraska loo yaqaano zika xanuunka dengo fever oo soomaalidu ay u taqaano kaduudiye oo leh xumad daran murqo iyo lafa xanuun ayaa sanadihii ugu dambeeyey dhibaato caafimaad ku hayay in ka badan boqol sideed iyo labaatan wadan islamarkaana saameeyey saddex boqol iyo sagaashan milyan oo qof sida lagu sheegay macluumaadadii ugu dambeeyey caafimaad ee dadweynaha ee xanuunkan la xidhiira kiisa yasiran waxa uu leeyahay calaamado la mid ah kuwa hargabka iyo xumad aan darnayn kiisa daranna waxaa bukaanada lagu arkaa qandho dhiigga oo xinjirooba iyo shoog mararka qaarna waxa uu sababaa dhimasho afrika ayaa ah meesha ugu daran ee xanuunkan uu ku soo noqnoqdo ama uu ku dhex fido ilaa iyo soddon waddan oo afrikaana ayuuna ka jiraa soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha xanuunkan uu ku soo noqnoqdo bilihii u dambeeyey deegaanada maamulka somalilan waxaa dhibaato ku hayay laxaw daran oo dadku ay ula baxeen xumad ab maxamed cabdi maxamuud oo loo yaqaano frostry oo ka mid ah dadka ku nool magaalada hargeysa isaga iyo xubno ka mid a qoyskiisa waxaa qabtay xanuunkan oo ay ka bogsoodeen waxa uu barnaamijka ilayska v o eda uga warramay sida ay dareemeen horta xanuunkani wuxuu ahaa baan umalanaya mid wada arag ah sidii ciyaarihii wada aragaayo kale dadka loogu wada talagalay waayo qoyskii iyo xaafadii aanuma garan horta gurigay cid ka fiiyo koob iyo toban waxaa ku nool afar iyo toban qofoo waxay loogu darnay kanu dhakhtarka weyn intaanu tagnay sidii xiryiin qaxoontiga aanu aragnay iyadoo waab loo sameeyey markuu dhakhtarkii buuxsameeyey markii aanu dhiig u baahanay qof anagu aanu wadna anu waa ka bogsaday laba jeer baa anaga ku dhacda anu waa ka bogsaday ilmahaan dhalay baa meesha aanu geynay inankaygii oo deetana dhiiggii xinjiroobay ayaanu tiri dhiig u doona waxay noogu darnayd markii la yidhi qof uu ku dhacday dhiig lagama shubayo ee koob iyo tobannina kuwa socno koob iyo tobankii nin keliya fiyo waana ka weynay elanimadu way soo martay way soo martay anna way soo martay anna dama dhiig baynu ka doolnaa dee barasiil waxaan dareemay daawo darre aad u badan oo taraashibka oo ay kaa tuujinayso anigu waxaan dee dhadhankiisiile waxaan horta biyaha cadee la cabown ayuunbaa wax dhadhankoodii la aan arkay wax alla waxa kale oo dhan waa lagaa toojinaya awooduna way kaa tegaysaa marka dambana dee cuncun baa kugu reebaysaa iyo finan ab maxamed ayaa ka sheekaynaya xanuunadii isaga iyo qoyskiisa qabtay kuwii ugu daraa horta qofka ugu darnaa wuxuu ahaa kaa yare aanu xinjirta ay gaadhi ma garanaysaa in kastoo aniga dhiigga uga yimid laakiin sida isagoo noqday anigu ma noqon kaayar baa noogu darnaaye xintiridii ay gaadhaye aan dhakhtarka geynay magaras dee waanu gufeynay sida xoolahaanu bartaa ka gufeynay sanaga intaan ka gufaynayba markii daba balasasaa loogu xidho dhiiggii baan istaageen oon istaaconayo dabeetana inta dhigtoojin lagu mudo dhigtoojin joojin weyday baan juqaala sidii juqaal oo kale sidii italigan juqaal noo kaansaka ka juqaalena afku dhiiga ka yimi cuntana ma cunayo qofka ugu yar horta laba habeen baan filayaa inay haysay qofka ugu badanna muddo ama ka ugu badan waa laba toddobaad dhexdhexaadku waa toddobaad qaar bay af saddex toddobaadoo koob iyo labaatan habeenay haystaa marka hore xoomaan jiifinay laba jeer bay ugu dhacdo marka hore talabada cishaa bay ugu dhacday markan dambe laakiin toddobaad dhan baan jiifin ilaa dhakhtarkaa hooyal baa leegeeyey weliga iyadoo dhaktar xanuun leegeyn xumad silen oo kuwaana ku haynaysaa un aad iyo moodaysa un inta qoxa kugu taagayn iyo dhidid qarmuun dhidid qarmuunna way leedahay oo aad mooddo siriid siriid ilaan waxa kula awooddaadii baasha hawlaheedu way badan yihin markaa doctor axmed maxamed dirir oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala magaalada hargeysa ayaa waxa uu ka mid yahay dhakhaatiir qandhadan ay dadka reer somalilan ugu yeereen xumad la xiriiriyey viruska dengue waxaan rabaa in aan wax ka taataabto xaqiiqooyinka muhiimka ah ee ku saabsan xumadan dalkeenna ka dilaaday horta sideedaba xanuunkani markii ugu horreysay ee la aqoonsaday waxay dahay kontomeyadii waxaana si ba-an u saamaysay wadamada philibiin iyo tailand maaha xanuun inagu cusub waa xanuun hore duniyada ku jiray maanta in fara badan wadamada asia iyo latin america wuxuu noqday xanuun sababay dhimashada caruurta iyo dadka waaweyn ee goboladaas haddaba xanuunkan dhaago waa caabuq fayrasa oo ay dadka u kala qaado kaneecada cudurka qabta gaar ahaan kaneecada dhediga ah noociida la yidhaahdo edis egypt cudurka ay keentana loo yaqaano viruska dango d a m b waxaana inta faraha badan leh ay u qaybsamaan sida dunida lagu arkay d m v one iyo two iyo d m v three d m v four oo ah dangoga haddaba xanuunkan daaweyn u gaar ah oo lagu talagalayna ma laha xanuunkana waa xanuun dadka si degdeg u faafo dhammaan gobolada degdegna qofku u dareemo calaamadihiis sida xumadda madax xanuun xubno xanuun cunto la-aan ilaalugo lafa xanuun matag dadka qaarna shuban bay ku keentaan dadka qaarkoodna ma ogaan karaan inay xitaa qaadeen waxayse isku arkaan calaamado sida hargabka oo kale ah dadka qaarkoodna wuxuu ku keenaa dhiigbax ka yimi daciifnimada ku dhacda qeybta dhiigga ee balasmada dhimashana horseedi karta haddaan si habboon loo maray doctor dirir ayaa ka warramaya saamaynta uu xanuunkan ku yeesho caafimaadka bulshada daangu waa xanuun saamayn ku yeesha caafimaadka aadamaha iyo dhaqaalaha caalamiga iyo kan qarankaba sidaa awgeed waa in dadaal adag loo galaa sidii looga hortegi lahaa inta xanuunku soo iftiimay gaar fiiro gaar ahna loo yeesho waayo haddii aan la daaweyn waxaa bukaanka ku dhici karta xumadda daango oo layidhaha d h f oo ah qeybta xinjiraynta dhiigga inuu hoosu dhigo ama shock syndrome wax la yidhahdo oo qofku dhimasho keeni kara oo qofku shock u galo xanuunkaas iyo shubankaas dhiig la socdo matag joogtaha ama matag dhiig la socdo hinraag fara badan oo neefsashada ciriid noqoto ciridka ama sanka oo dhiiga ka yimaado daal iyo deganaanshiya la-aan qof ku yimaada beerka oo ballaadha intaas ayuu horta leeyahy doctor dirir ayaa soo jeedinaya tallaabooyinkan caafimaad ee la xiriira ka hortagga iyo baarista xanuunkan meerta ayaa jirta kaneecadu leedahay meertada waxaa la yidhahdaa wareegga ay kaneecadu ku dhalatay iyo sida ay u faafto meertada kacanuunka sida kaneecadu ku dhalataa waxa weeye ka dhalato waa godadka birta daasadaha meelaha lagu tuuro ugxaanteedana way dhigataa ilaa muddana xaaladda qalalan ayay ku jirtaa waxayna soo baxdaa markay biyo taabtaan ama sida roob ama biyo lagu duldaadiyo sidaa awgeed waa in meelaha wax lagu tuurayo waa in la iska ilaaliyo oo la sameeyo biyuhu inay taabtaan meelaha ay biyo fadhiistaan oo kale lagu shubo masali ama nafto ama qoyaankaba loo diidaba taangiyada hoostooda guryaha dhexdooda dhirta laftirkeeda la buufiyo aslan xanuunkan adduunyadu waxay ku baadhaa dhowr siyaabood oo ay ka mid yihiin marka afka qalaad loo eega medicalka transcriptase polymerase chain reactions r t b c r iyo enzyme linked immunoabsorbance assays oo la yidhaha ilida oo kuwaasa laga xaqiijiya brotiinka viruska soo saara ns one waxaa jira qaab yaroo fudud oo hab ganacsi lagu helo meelaha ama farmasiyada oo iyagu aan u baahnayn farsamooyin shaybaaro gaara la qaado dhiigga lagu dhashibo kuu sheegaya laakiin taasina waa iska boqolkiiba toddobaatan ama sideetan inuu ku sheego maxaa tala ah ee qofka looga baahayay qaadashada baarashada tumolka xumad jibinta ah waa in uu ka digtoonada dawooyinka la yidhaahdo anseriska ee aan baarsisolkan xumad jabiyaasha sida ibrofin ama asbrin kuwaasna waxay keenaan inay khafiifiyaan dhiigga waxayna keenaan dhiig bax intaas xanuunkaa hore ee jiray inkastoo iminka alxamdulilah uu kasoo yaraaday sidii hore oo xilliga kuleelaha ayay farbaata kaneecadu xilliga qaboobahana way yaraataa inkastoo wasaaradda caafimaadka ee dowladda somalilan ay qirtay jiritaanka xumaddan oo ay ka jirto inta badan gobollada somalilan haddana si rasmi ah uma sheegin nooca uu yahay doctor cabdiwahaab jaamaca nakruuma madaxa fayadhowrka guud iyo xanuunada isaga tallaaba xuduudaha ee wasaaradda caafimaadka somalilan ayaa ku sheegay xumadda ay dadku ka cabanayaan mid ay kaneecadu gudbiso kiisaska dadkii ay baareenna lagu arkay noocyada kala duwan ee xanuunada ay faafiso kaneecada aad baad u mahadsantihiin v o oo ka qayb galsa wacyigelinta guud ee mar walba arrimaha bulshada caafimaadka markaynu isdul taagno waxa weeye walaal marba waxbaa cusub waxaa lagaya beri waxaad maqli jiray typhoid baan haya eg dadkii oo dhan typhoid buu wada kacabanayay maanta haddana inagoo soddon sannadood joogna ayaa xumad laga sheekaynaya xumade maxay tahay weye eg xumad waa calaamad xanuun maaha waxa laga yaaba anigoo hargebi haya imika xumadaydu way kacsan tahay xooqadaa haya xumadaydu way kacsan tahay kanaacaa haysaa xumadaydu way kacsan tahay laakiin waxa weeyaan ma- si ma garanaysaa qaab ah marba wixii soconaya ha loola jaan qaadiyo oo kale ayaa la dhex cararay wax kastaba waxa weye waa xumadii xumadii baa igu dhacday Ko- marka waxa weeyaan horta nooca aad u qaadatid xumad inay taa tahay laakiin ay calaamad tahay iyadu waxaan wax geysanayaa uu yahay xanuunkii waxaa laga imanka laxaw hadduu kugu dhaco oo meel lug inf- een, caabuq kaaga dhaco waa adiga arkay waxaa la odhan jiray war lugta xumad baa hayso oo dheecaan baa ku jira eg waa laxawgii aynu sheegaynay oo kale laakiin xumadani waxa weeyaan hargab baa ku haya dee xumadii baa covid baa ku haya dee xumadii baa kacaysa een, kaneecadii oo kale oo beryaha aynu ka raagnay ayaa laga yaabaa dadkii inaynay geranayn xumadana ay haysa markaa waxa weeye waxaa lagu kala caddayn karaa uun baadhis la sameeyo waxaana iminka maalin markii u dambaysay inoo hirgashay in wasaaraddu ay hesho qalabka lagu baadho afar nooc baadhaya afarta nooc oo ah kaneeco dengi fiver haddii bukureeye yalow fifarka ee- een, oo kala noocnooca intaasoo nooc baadhayay ayaa keen marka waxaa la ogaanayaa noocu muxuu yahay markiiba maxaa ku haya iminka qaar baa markii la baadhay xumadii ha hayso laakiin qanjidhadoo kale ay noqotay qaar baa la baadhay kaneecay noqotay qaar baa la baadhay xanuun kaley noqotay marka waxa weeyaan horta marka ugu horraysa dadweynuhu walaal ay fahmaan ama geeska africa oo dhan way isku wada xidhanta waxa imika halkan ka dhacaa ka kalena wuxuu odhanaya way haysaa sidii subankii oo kale inaynu u qaadanno a- xumaddu inay tahay calaamadaha noocaasa sidaasa baadhitaankunbaana lagu ogaan karaa waxa ku haya ee xumad cudur maaha doctor nagruma ayaa sharaxaya in xanuunadan cusub ee sida baaxadda leh ugu dhex faafa bulshada ay ugu wacan yihiin safarada joogtada ah iyo adduunyada isu furantay dhinac faa'iiday ka tahay adduunku inuu isu socdo dhinac kalena cabsi baa mar kastaba caafimaad ka jirta waa dhab oo waxa weye imika een, marka la eego een, tybekan ama kaneecadani maaha midaan hore u naqaanay innagu waxa weyn waa mid ka timid asianka jiri jirtay waa tan barabaraha leh ee maalintii ku cunaysa marka ee, waxa weyn waa egyptian aids baa la yidhahdaa marka waxay ka timid asia marka hore africa koonahay ka soo gashay een, iminka way ku sii fidaysaa africa oo dhan oo innaga keliya maaha waxa weyn waa runoo dadkan isku soconaya wuu keenayaa waxa laga yaabaa asia iminka inaynu u tagno bacmuster qofka bacmusterka asia tegey waxa laga yaaba dhulkii oo saafi oo aynan maanta nabad ku seexanay inuu nin bukaa halkaa ka yimid kaneecada ay qaniito gurigii oo dhan qaadsiiso halkii ay noqon lahayd walaalow haddaad meel ka timid is- ood xumado iyo ama xanuun aad yerdamayso noocu doonaba ha noqdee cusbitaallada tagoo isa soo yarbaad si bulshadaadii adan u aafaynin oo waxa weeyaan dee faa'iidaad keenaysay laakiin khasaaraad keenaysaa marka bulshadaadii maxaa kaaga dana haddii qoyskaagii ay ka bilaabanto lacagi markaa maxay tar waxba ma tarayso marka waxa weyn waxaa loo baahan yahay qodobkaana in maskaxda lagu hayo waxaa laga yaaba diyaaradda imika halkan aan ka raacayaa waxaa laga yaaba waxaan tegayaa caawa maraykan baa joogaaba Eh, mid baa maraykanka jooga xanuun baa jiray ama uu qaba maanta halkii aan odhan lahayn een, degaankeennu wuu fayo qabaa walaal degaan fayo qabaa ma jiro oo waxa weeye waa meel xidhnayd bu ahaa markaa hore oo reermihii oo kale aynu u deganayn oo baadiye aynu u soconaynay laakiin maanta adduunkii baa kula soo xidhinaya intaasoo quruumood baa kula socota oo timid waddankaagii oo ka shaqaynaysa adigii baa duulaya soo noqonaya marka waa arrin muhiima caalamkao dhan iminka shirarka aan ka qayb galay hadda ayaa sheegaya gigaali xaaladahaa soconaya ee isku wada soconaya macaadiba matalan caafimaadkii matalan awal jiri jiray wuxuu ku noqonayaa wax loo diyaar garoobo cimiladan isbabedelaysa oo awal waxaa laga inaan qabow meel ahayn meesha way kullaanaysaa sidaa iminka kanaacada guuraysa meel kale u guurtay oo kale noocyo naqaana inagu maanta noocyo kalea jira qaar ka mida madaxda xisbiyada mucaaradka somalilan ayaa horey ugu eedeeyey xukuumadda madaxweyne biixi inay saashatay xumadan oo aanay ahmiyad gaarasiin xukuumadda somalilan ayaa eedahaasi meesha ka saartay iyadoo sheegtay in la sameeyey gurmud caafimaad baaritaano iyo kanaaca buufin meelaha qaar laga sameeyey si loo xakameeyo faafista xumadaha ay kanaacadu fidiso intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo toddobaadkan aan ku soo qaadanay xanuun xumad wata oo fara ba'an ku hayay bilihii u dambeeyey dadka ku nool gobollada somalilan ciddii uu sheego dhegaysiga barnaamijka waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somalia at v o a news dot com ama bogga iyaga facebooka inta aan dib dambe barnaamijkan oo kale ugu kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idin leh sidaa iyo nabaadiro